gantaalada meesha iyaday ku dhaceen waa gantaalada weyna la sheegayay siday shacabka meesha degana noo sheegeen wax qarxin ma jiraan oo ma qarxin haddii meesha yeelaan kulley shacabka meesha joogih iyo reer guuraaga iyo inay dhibaato gaarsiiyaanna waa ka yaabeyna oo telefoona badan u dirnay wacyigelinaan ku sameynay waa deegaanka raaxoola waxay u jiraan soddon iyo shan kilomitr wallahi cid ku turta ma sheegi karna kulley anaga waa naloo soo tegay goobjoogo ma aheen meesha ma sii joogin laakiin in gantaaladaas meesha ku dhaceen ana loo sheegay cid ay wax u gaareen looma sheegin haddii mana qarxina meesha yeelaan oo inay hadda kulley ma aqaano in saacada ay ku xiran yihiin iyo xaaladooda iyo warka ma sii hayno haddii shacabka kulley waa u sheegno waxaan ugu digna in ay ka fogaadaan si ay dhibaato kale usii gaarsiinin ey ayadana sidoo kale afartan kilomitr noo jirta oo meel la yidhaahdo qodqod baadiyaheeda ayadana waxaana looga sheegay in duqeyno laga fuliyey saasay kulley shacabka meesha jooga noo sheegay gantaalada kuwa aan qarxin afar xabaa lagu sheegay laba meelle iyo laba meelle kuwa kalena ilaa sideed gantaala la sheegay ayagana oo meesha afartan kilomitr noo jiran ayagana meel qodqod la yidhahdo khasaarada dhabta e kulley hadda unbaa inaan soo ogaano addi baan kasoo sheegayna